kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kimba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news dot com ismaan ibrahim daahir oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka maroodi jeex islamarkaana dhegeysanayay dacwaddii xukuumadda somalilan ay kusoo oogtay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow ayaanu ka wareysanay xukunka sanadka ah ee uu garsooruhu ku riday kadib kolkii dacwaddaasi maanta magaalada hargeysa lagu soo gunaanaday barka daahir oo ah tafatiraha guud ee wararka ee shabakada somali diaspora news dot com oo garsooraha wareystay ayaa weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xukunka ku dhacay boqorka garsooruhuna waxa uu ku jawaabay
haddaan kaaga waramo marka hore boqorka waxaa lagu soo eedeeyey qodobo ah laba boqol laba iyo toban laba boqol shan iyo toban oo xeerka ciqaabta ah labadaa qodob labadaa qodob waxay ka hadlayaan dibadda iyo gudaha qodobkan laba boqol iyo shan iyo toban wuxuu ka hadlayaa muwaadinka dembiga ku gala dalka gudihiisa waktigan eedda loo sameeyey muxuu ahaa sanaha dalka uu ka maqnaa waa garta marka qodobkaasi ma waafaqsa ma waafaqsanaa dembiga lagu eedeynayo boqorka eedda iyo qodobkuna isma waafaqsanaa waan garta sidaa daraaddeed maxkamaddu markii ay furgashay qodobkaa way laashay
waan garta qodobka kale boqol iyo labiyo toban isaga laftigiisu waxa weeyaan waa muwaadinka dawladaha isagoo dacaayadaha iyo wax ka fadhiya sida for example haddaad tusaale kasoo qaato warbaahinta caalamka oo kale jiraadka caalamka oo kale sida alxayaad alwadaniya shaqal awsad waxyaaba noocaas marka ku qora wax waan garta qodobkaa laftigiisana waan laalay waan garta sida ku xusan qodobka boqol labaatan iyo afar xeerka habka ciqaabta wuxuu tilmaamayaa haddii maxkamadda gudaheeda garsooraha uga muuqdo dembi inuu jiro ama dembi uu ka cad yahay uu eedda waxbuu ka bedeli karayaa waanu xukuna uu ku gaari karaya marka qodobka laba boqol lixdan iyo sideed macnihiisu yahay saraakiisha qaranka cid kasta oo de ama sakaa guuda inuu marka suxmadda laga dilayo sharafta laga dilayo oo xil qaran haya qodobkaasaan ku qaadnay boqorka waxaan ku xukumay hal sano oo xarig ah marka waxa weeyaan qodobkan la xidhiidha aflagaadeyn madaxweyne exactly iyo iyo iyo iyo iyo de wixii lala xeertay aflagaadiyeyba
iyaa kamid a markaa xubnaha dhibanayaasha ahe sheeganaya inay la aflagaadeeyey oo cismaan abu maxamuud waa waxyaabaha aan xeeraanta marka horeba aan soo cadaynay halo halo
waa waxyaabaha marka horeba ay soo xeeraanta ay soo dubdubeen kiiska marka idinku maxkamad ahaan ma cadayseen oo haddii aad xeerlaanta ilan dhinaceeda waxbaad weydiisanay yaa dhibano noqday oo ka dacwoonaya in la aflagaadeeyey anigu may waxna ar waxna ar xeeraanta mujiraadkii loo soo weydiiyeen
waan garta iyo cagtiladii aan daawanay waan garta ayaan wa ayaan wax ka soo saaray
ma jirtaa markaa dhinaca qoyska boqorka ama laftiisa ama qareenada difaacayay inay wax raxsaana ka qaateen ilaa hadda xukunkaad maanta soo saartay wallahi anu kulli ma maqan laakin xeeraanta raxsaan bay qaadatay
marka xeeraanta waxay raxfaan ka qaadatay xukunka aad riday oo aanay u arkaynin inay inay sidii ay rabeen ay tahay dabcan saas u arkaya
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa cismaan ibrahim daahir oo ah garsooraha gacanta ku hayay kiiska cismaan abu maxamuud buurmadow oo maanta xukun hal sano oo xabsiyaa lagu xukumay waad mahadsanta waay saaxib dhegeystayaal intaa waxaa ku eg waraysigii aanu la yeelanay cismaan ibrahim daahir oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa islamarkaana dhegeysanayay dacwaddii ay xukuumadda somalilan kusoo oogtay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow boqorkana maanta ayaa sanad lagu xukumay safatirahayaga barkhad daahir ayaa magaalada hargeysa ku wareysanayay inta aynu dib hawada ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgeliya